in ka badan afartan tahriibayaal ah oo isugu jira etoobiyan iyo soomaali ayaa ku geeriyooday xeebta beer cali ee gobolka shabwa ee dalka yemen ilaa iyo soddon kale ayaa la badbaadiyey xuseen barre aadan ayaa khadka taleefonka ee sanca waxa uu kula xiriiray wariyaha v o a jacfar kukaay waxaana ugu horreyntii weydiiyey siday wax u dhaceen doontan waxaa la sheegayaa in adiga qiyaastii saddex maalmood ka hor ay kasoo baxday nawaaxiga magaalada boosaaso ee gobolka bari waxa ay siday dad tahriibayaala oo gaaraya ilaa iyo shan iyo siddeetan ruux marka intaanay xeebtu aada ugu soo dhowaan ayay doontii rogantay amaba ay qallibantay oo sida ay ku quustay dadkii saaraana ay sidaasi ku qariqmeen inta badan waxaa lasoo helay ilaa iyo hadda maydka dad fara badan qaarkood waxaa lagu soo helay nolol iyagoo nool halka qaar kalena ay weli maqan yihiin oo baadigoob loogu jiro nolol ama geeri ilaa iminka ma kala caddahay inta ay tahay tirada soomaalida doontaasi saarnayd xuseen qiyaastii dadkaasi shan iyo siddeetanka ahaa soomaalidu aada ugumaanay badnayn oo muddooyinkii lasoo dhaafayba dadka soomaalida ah tiradoodu aad ayay hoos u dhacaysay dhinaca tahriibka ah halka sidaasi ka bedelan dadka ka yimaada waddanka etoobiya ay tiradoodu sare u kacaysay marka dadkaasi shan iyo siddeetanka ah soomaalida ku jirtay waxay ahayd oo keliya laba iyo labaatan ruux inta geeriyootayna soomaalidu waa ay ku jirtay inta soo badbaadayna qayb ayaa ku jirta inta weli maqanna soomaali ayaa ku jirta marka tirada soomaalidu laba iyo labaatan ruux oo keliya ayay ahayd qiyaastii waa imisa inta dadka soo badbaaday halkee bay ku sugan yihiin iminka inta hadda meydkooda la helay oo la hayo welina aan la aasin waa saddex iyo afartan ruux halka dadka nolosha lagu soo badbaadiyey iyaguna ay soddon yihiin waxaanay dadkaasi ku sugan yihiin oo lagu baxnaaninayaa meydkiina uu yaalaa xero kumeel gaara oo hay-adda u n c r ay ka furtay deegaankaasi beer cali la yidhaahdo oo loogu talagalay in qaxootiga amaba tahriibayaasha cusub lagu qaabilo oo lagu soo dhaweeyo marka halka ayaa lagu baxnaaninayaa dadkii lasoo badbaadiyey oo qaarkood xaaladooda caafimaad ay aada u liidato halka qaarka kalena ay kasoo reynayaan meydkiina weli lama aasin oo waxaa la sugayaa in tiro kale lasoo helo oo meyda maadaama muddo afar iyo labaatan saac ku dhow amaba gaaraysa ay kasoo wareegatay markii doontu ay qallibantay sidaa daraaddeedna ay aada usii yaraatay rajada laga qabi karo in dad nool lasoo helo marka tirada meydka in la isku geeyo oo mar qura la wada aaso ayaa la doonayaa dadkii lasoo badbaadiyeyna halka ayay joogaan iyaguna ma la ogyahay ilaa iminka sababta keentay in doontu ay qalibanto ilaa iyo hadda war cad ama arrin cad oo kasoo baxday ma jirto amaba lo la dhihi karo qodobka ayaa keenay laakiin qaar ka tirsan dadka soo badbaaday intooda hadalka kari karta waxa ay sheegeen in markii doontu ay xeebta kusoo dhawaatay laakiin ay masaafo ahaan meel dadku ay ku degi karaan aanay joogin ay dadka qaarkii u qaateen in xeebtiiba la yimid sidaa daraaddeedna ay u diyaar garoobeen in ay biyaha soo galaan oo ay doontaba ka degaan inta badan dadka marka doonyaha laga dejinayo oo xeebaha la keeno waxay la kulmaan dhibaatooyin xoogan oo qaarkood garaac iyo jug xoogan ayaa lagu dejiyaa qaarkoodna doonta ayaa laga tuuraa marka dadkan waxa ay ka baqdin qabeen in arrintaasi ay ku dhacdo marka waa waxay u ekaayeen dad horey usii diyaar garoobay oo islahaa mar allaale iyo marka doontuba ay istaagto intaanay adigu jug kugu dhicin amaba adigoo aan diyaar ahayn badda lagugu tuurin bal adigu iskaa u degoo u bood marka markii ay doontii wax yar istaagtay iyadoo doonaysa sida ay sheegayeen in ay xaaladda qiimayso in xeebta ay ciidamo joogaan iyo in kale ayay dadkii aanan waxba hubsan dhinac isku buurteen oo ay damceen inay doonta ka degaan sida ayay doontii oo idil ku qallibantay dad fara badanna ay hoosta gashatay oo sidaa ay ku geeriyoodeen inta badan dadka dhintay marka sababta ilaa iyo hadda la ogsoon yahay oo ay sheegeen dadkii soo badbaaday waa middaa oo ahayd in dhibaato ama cillad ka timid dhinaca tahriibayaasha lafahantooda ma la ogyahay ilaa iminka dadkii doonta iska lahaa iyo shaqaalihii waday halka ay ku sugan yihiin dabcan doonta waxaa la sheegay in ay qallibantay oo ay gebi ahaanteedba ay quustay inta badan marka dhacdooyinka noocan oo kale ahi ay yimaadaanna lama kala garto dadka tahriibayaasha ah iyo dadkii wax tahriibinayay ee doonyaha iska lahaa marka doonyuhu ay quusaan oo ciidamada xeebaha dalkan yemen amaba kuwa badda ay soo badbaadiyaan inta nool lama kala garto dadkii wax tahriibinayey iyo weliba dadka la tahriibinayay ee tahriibayaasha ahaa waxaad moodaa in dhankaasi ay cabsi xoogan ka jirto oo xaakii lasoo tahriibinayay marka ay yaman yimaadaan aanay ku dhiiran karaynin in ay sheegaan dadkii wax tahriibinayay marka doontii gebi ahaanba waa ay quustay dadkii wax tahriibinayeyna maalmaha soo socda in la aqoonsado waa iska suurtagal in dadka dhintay ay ku jiraan waa macquul in dadka lasoo badbaadiyay ee hadda nool ay ka mid yihiinna waa wax dhici kara kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee waddanka yemen jacfar kuukay oo goor dhow khadka taleefonka ugu warramaya xuseen barre aadan oo istuudiyaha la fadhiya